بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أخواني في الله وحن نقول حجرنا ولي قصة آدم عليه السلام وحن كوغا هضينا بحث عن المبحث الخامس عشر بحث شنية تمنادويه waxa uuna masaladan kaga jawaabayaa oo waxa weeye ay noqonaysaa ixtijaaju aadam wa muusa calayhim assalaam nabiyullaahi aadam iyo nabiyullaahi muusa dood baa dhex martay nebigaana inoo sheegay calayhi salaatu wassalaam xaggee marka isku arkeen oo dooddaa ku dhex martay waa fi samaa oo nebigaba calayhi salaatu wasalaam watuu inoo sheegay alisraa walmicraaj ka sheekeeyey inuu nebiyadii samada kula kulmay marka nebiyullaahi aadam iyo nebiyullaahi muusa samada ayay ku wada kulmeen oo nebiyada dee samadaa la geeyaa oo waxa weeye ama halagu geeya markaa waxa weeye alisraa walmicraaj oo kale ama markay dhintaanba kabacdiba ruuxdoodii inay samada iyo jannada iyo halkaa joogaan marka nebigu waa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam hameenkii leylatul israa walmicraaj inuu nebiyullaahi aadam calayhi salaam kula kulmay asmaa dunya samadaa soke nebiyullaahi muusana samadaa kore uu kula kulmay waa inoo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo axaadiis saxiixa ku sugnaatay laakiin dooddan dhex martay xadiidkaana ku sugnaaday oo muttafaqun calayhi waa min xadiidi abi hurayra waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh waali wasalam ixtaja aadamu wa muusaa waxaa dooday aadam iyo muusaa ayaa dood dhex martay doodda waxaa la yaha labadii qof hadal inuu qofna qof eedeeyo qofka kalena isdifaaco marka muuse ayaa eed u soo jeediyey aadam markuu la kulmay nebiyullaahi aadamna waa isdifaacay oo inuusan eeddaa isagu lahayn ayuu caddeeyey kabacdina nebiga ayaa kala xukumaya oo inoo sheegaya kooda gartii helay waxa uu yidhi markuu la kulmay anta aadam nabiyullaahi muusa baa hadalka ku hormaray oo wax eedaynaya anta aadam adigu waxaa tahay aadam macnaha waa taqriir anta aadam so adigu aadam ma tihid weeye oo kale oo misaanidu ka yidhahdaan adigu hebel soo ma tihid ha waa taqriir w laguu qirayo anta aadam qof in la eedeeyaa la rabaa adigu aadam baa tahay khalaqaka allaahu biyadihi ilaahay wuxuu kugu abuuray gacantiisa wa nafakha fiika min ruuxihi naftiisiina wuu kugu afuufay wa askanaka wa sajada laka malaa'ikatahu malaa'igtiisana waa kuu sujuudiyey wa askanaka jannatahu jannadiisiina waa ku dejiyey intaasba adiga ninka loo sameeyey soo adiga ma aha waa eed marka macnaha intaasoo dhan adaa laguu sameeye sow ma aha haa weeye macnuhu ilaahay gacantiisu kugu abuuray oo ilaahay waa inoo sheegay maa manacaka markii la yidhi ibliis maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyaday waxa weeye naftii baa lagu afuufay faidaa sawaytuhu wa nafaqtu fiihi min ruuxi faqacuu lahu saajidiin baa malaa'igtii lagu yidhi markaa naftayda ku afuufo u sujuuda malaa'igtuu kuu sujuudiyey buu yidhi ilaahay waxauu yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliis aayadda kale fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun waa loo sujuudiyey waa soo marna aayadahaas oo dhan kabacdina wa askanaka aljanna jannatahu jannadiisiibuu ku dejiyey iyadana waxa weeye qulnaa yaa aadamu skun anta wa zawjuka aljanna afartuba afar arrimood oo xaqiiqa waayo marka uu ku caddaynayo uu leeyahay afartaasoo wanaaga ayaa ilaahay kuu galay dadka kale kun faya kun baa la yidhaahda waxa weye khalqiga kale ilaahay gacantiisa kuma abuuree ahaw buu yidhaha wuu ahaadaa nafta marka lagu afuufayo melag baa loo soo dira janna lama dejin malaa'ig looma sujuudin idan waa afar tashriifa oo afar arrimood oo wanaagsan baa ilaahay ku siiyey markaasaad dembaabtay oo aad intaaba inta ka leexatay nahyigii lagaa nahyey aad ku dhacday buu leey marka eeddii waatan hadduu odhanaya wuxuu yidhi intaa markii ilaahay kuu galay ayuu yidhi akhrajta annaasa min aljanna bidenbika wa ashqaytahum akhrajta adaa ka soo saaray annaasa dadkii baad ka soo saadhay min aljanna jannadii bidenbika ay bisababi denbika sababta adaa keenay oo dembigaad adigu gashay weeye dembigaagaa sabab noo ahaa jannada in laka soo saaro sidaa malaa'igtu jannada iyo samada u joogaan baan u joogi lahayn halkaasaa lagugu abuuray jannada iyo samada adiga ayaa noogu sabab ahaa in dhulkana la geeyo oo dhibtaan oo dhan wa ashqaytahum buu yidhi dhibta iyo mashaakilka iyo shaqinimada adaa sabab noogu ah idan marka aadam waa muuse waa eedeeyey aadam oo eed baa loo soo jeediyey aadam waa inuu isdifaacaa marka aadam waa inuu isdifaacaa aadam wuxuu yidhi markaa ma uunan wax dhiba ma samaynin aadam waa u jawaabay nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi yaa muusa anta muusa buu yidhi adigu muusaa tahay istafaaka allaahu birisaalatihi wa bikalaamihi adigaba wanaag gaaraa ilaahay ku siiyey oan aniga la isiinin oo waxa weye maarata aan cid kale la siinin ilaahay baa wuxuu kuu doortay oo kugu khasisay waxa weeye bikalaamihi inuu toos kuula hadlay aadamba waa lala hadlay laakiin nebiyada kale oo dhan waxyi baa u dhexeeyey oo xadiis baa sugnaaday nabiyullaahi aadam nebiga in la weydiiyey annabiyun aadam markaasuu nacam nabiyun mukallam ilahay baa la hadlay waa nebi marka muusa calayhi salaam toos baa ilaahay ula hadlay risaaladiisiina ilaahay waa u doortay labadaba marka aayado qur-aana caddaynaya ilaahay aadam muusa waxa uu ku yidhi yaa muusa ini istafaytuka waxaan kuu doortay birisaalaati wa bikalaamii iyo kalaamkeyga inaan toos kuula hadlo risaaladiina kugu dejiyo ayaan kuu doortay aayad kale wa kallama allaahu muusa takliima ilaahay toos buu ula hadlay nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyadoo meleg u dhaxaynin buu toos ula hadlay mubaasharatan waay marka waxa uu yidhi aadam adigu muusa baa tahay ilaahay risaaladiisiibuu ku siiyey oo towraad baa lagugu soo dejiyey towraadna hadda masiye gaaray leedaho towraad ilaahay gacantiisuu ku qora oo axaadiis baa ku sugnaatay haa waatuu ilaahay xataa aayadda qur-aanka al wa katabnaa lahu fi lalwaaxi min kulli shay waa loo qora idan towraad axaadiis baa ku sugnaatay ilahay gacantiisa ku qora towraad baa ilahay kugu dejiy hadalkiisiina ilahay waa kuu gaaryeelo toos buu kuula hadlay wanaaggaasoo ma lihid haddaba marka waatan jawaabtiisii ataluumunii ma waxaad igu eedaynaysaa ood igu canaananaysaa lowmka waa canaanta ma waxaad igu canaananaysaa bishayin kataba allaahu calaya ilaahay igu qoray qabla an yakhluqunii qabla an yakhlaqunii intuuna i abuurin shay ilaahay ii qadaray oo horay looxul maxfuudka loogu qoray miyaad igu eedaynaysaa ayuu yidhi waayo aayadaha waa inagii ku soo bilownay fi suurat albaqara waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa idan aadam calayhi salaam markii horeba intaan la abuurinba ayuu ilaahay sheegay in dhulka la geynayo looxul maxfuudka lagu qoray waa tuu nebigu yidhi calayhi salat slam xadiis saxiixa awal maa khalaqa allaahu alqalam qalam baa ilaahay abuuray khalqiga oo dhan qalinka ugu horreyey qalamka qalamka ayaa ugu horreeyey fa qaala uktub qor baa layidhi qaala wuxuu yidhi yaa rabbi maada aktub maxaa qoraa qor baa layidhi maa yakuunu ilaa qiyaami saaca wax walba qor baa layidhi idan aadam in la abuuri doono in jannada la dejin doono in laga saari doono inuu geedkaa cuni doono jannada laga saarayo in dhulka la geynayo maktuub bay ahayd looxal maxfuudka ku qoray laakiin kullu shayin lahu sabab wax walba sabab bay marayaan oo wax walba sabab hadhow si aan ilaahay loogu xujaysan oo loo odhan ilaahay ow maxaad annaga dhulka noogu abuurtay oo halkaa noo geysay oo jannada noogu abuuri weydayba intayna imaan jannadii waa ida dejiyey laakiin idinkaa dembigiinna jannadii sabab u noqoto inay ka baxdo marka waa sabab weeye laakiin waa bishayin qadara allah alla qadaray wa oo axaadiid baa ku sugnaatay kataba allahu lmaqaadiira allah wuxuu qoray maqaadiirta qabla khalqi asamaawaati waalardi bihamsiina alfa sana idan waxaan alqadaa walqadar waay markaasaa nebigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa kala xukumay faxaja aadamu muusaa nebiyullaahi aadam baa gartii ka helay oo waxa weeye xujadiisii qawi noqotay marka aadam baa gartii helay muuse bes waa waa qaatay markaas waa ka joogsaday loomkii iyo canaantii waa ka daayey aadam calayhi salaam leanna waxa uu markaa xusuustay inay tahay arrintaani alqada walqadar weliba riwaayadaha qaar ba waxay odhanayeen towraad soo laguma dejin maxaad ka helaysaa towraad inay waxa weeye ilaahay uu towraad ku qorayd in dhulka laygu talagalay haa buu yidhi de maxaad igu canaanaysaa buu yidhi marka idan xadiidka wuxuu markaa waa muttafaqun caleyh bukhaari iyo muslim iyo ayaa werinaya wuxuu caddaynayaa oo waadix inooga dhigayaa aadam calayhi salaam waxaan uu maray geedkii uu cunay jannada laga soo saaray kulli asbaab inay ahayd ee isagu uuna waxa weeye uunan maaragtay sababtii wuu leeyahay oo haddee sababtii isagay ku dhacday laakiin wax lagu canaanto ama waxa weye lagu eedeeyo ma taalo mas'alaan marka baraarujinaya inta aynu ka bixin mas'aladan waxaa la yidhahdaa alqada walqadar alqada walqadar ahlusunna waljamaca waxay qabaan culamaau salaf markii uu qofku toobad keeno oo dembigii uu ku dhacay ka toobad keeno haddii lagu canaanto inuu deliishan karo alqada walqadar waxaan ilaah baa ii qadaray laakiin waa ka toobad keena maxaa iigu canaananaysaa buu odhanayaa sidaa aadam oo kale laakiin qofku isagoo macsidii ku jira oo aan ka toobad keenin ma deliishan kara alqada walqadar war maxaa dembiga u samaynaysaa ilaahay baa qadaray maya taa waa khalad waa sheekadii jabriyada firqa daallaa ku dhuntay oo la yidhahdo aljabriya oo ku dhuntay waa qisada la weriyo oo ninkii loo keenay waxa weeye cumar ibn khadaab markuu amiirumuminiin ahaa ayaa nin waxaday beel markaasuu yidhi war maxaad u xadday markaasuu yidhi ilaahay baa qadaray marka ma waxaad gacanta igu jaraysaa shay ilaahay ii qadaray markaasuu cumar intuu gacantii ka gooyey buu yidhi annaguna waxaan gacanta kugu geynno ilaahay baa qadaray intaha alamru marka qofku markuu ku dhex jiro dembiga alqadaa walqadar ma deliishan karo laakiin qofku markuu khada'i ku dhaco uu ka toobad keeno oo uu ka baxo haddii kabacdi lagu canaanto oo la yidhahda maxaad berigii waxaa u samaysay dee wuxuu odhan karaa oo deliishan karaa odhan karaa waxaas ilaahay baa ii qadaray waana ka toobad keenay ma igu canaanan kartid ilaahay baan uga toobad keenay ilaahay baana toobadda aqbila adiga marka iguma canaanan kartid sababtu waxa weeye alqadaa walqadar ayay ahayd marka sidaa aadam uu u deliishanaya waa halkaa ee ma aha macnaheedu inuu aadam deliishanayo caqiidadii jabriyada ou leeyahay anigu waxaan ahay wax maaragtay awooddayda ka baxsan ayay ahayd oo waxa weeye sida waxay yidhahdaan qofku waa sida dabaysha oo kale caleentu u ruxayso caleentaasi miyay iyadu waxba ku leedahay ficilka maya dabayshaa wadda saasoo kaleaan ahay bay leeyihi ha waa zinaystay ilaah baa qadaray qof baan dilay ilaah baa qadaray saanaa dhacday al maya waxa weeye qadar ha ahaato laakiin dembiga markaad ku dhex jirtid ma deliishan kartid alqada walqadar laakiin waxaad deliishan kartid alqada walqadar markaad toobad keentid oo khaladka aad ka soo noqotid marka taas ayaynu qodobkaana kaga gudbaynaa wallahu aclam billahi towfiiq